bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam أbu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى bab fi اlmustaxaadaة baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlmustaxaadaةi mustaxaadadii xugunkeedii ay u baab yahay cadayntiisa haweenka dhiigga ku dhaco ama xaalaadka ay soo maraan inay xaa'id tahay iyo inay tahay mustaxaado iyo inay daahir tahay oo waxba dhiig uunan ka soconin dhiigga iyada ka socdaa saddex nooc u qeybsamo damu nifaasin iyo damu xaydin iyo damu istixaadatin xaydka iyo nifaasku calaa sabiili sixay ku imaadaan mustaxaadadu laakiin waa qof jiran dhiigga marka istixaadada marka haweenta haddii mustaxaado loo xukumo fa hiya daahiratun xukman waa daahir xagga xukunka oo hadday noqon lahayd salaad tukashadii iyo soonkii iyo qur-aan akhriskii iyo jimaacii iyo waxaasoo dhan daahiray ka tahay dahaaradeeda marka maadaama dhiig socod badan ou ku jirana axkaam gaara la siiyey marka iyo hab gaara axkaamtaasuu rabaa marka halkaan in uga hadlo qal xadaana hanaadu whuwa bnu sariy qala xadaana wakiicu wacabdatu waabuu mucaawiya can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat jaءat faatimatu ayaa timid ibnatu abi xubaysh ahayd ila nabiyi sala اllahu alayhi wasalama nabigay u timid faqaalat ya rasuul allah waxay tihi rasuul allow ini imra'atun waxaan ahay haweenay ustaxaadu waa la idhiig shubaa falaa adhuru ma daahiroobaayo afa adacu salaata salaadda ma ka tegayaa qaala laa buu yidhi maya inamaa daaliki kaagaasi cirqun xidid furtay walaysat bilxaydati xaydkii maaha xaydadii ma aha ayb faidaa aqbalat ilxaydatu xaydku haddii ay soo qaabisho oo ay bilaabato soo jeesato fadaci salaata salaada ka tag waidaa adbarat haddii ay daba jeediso xaydku go-ana faqsilii canki dama dhiigga xaggaaga ka dhaq wasallii tuko meeshaa marka xadiidkanide wuxuu tilmaamayaa xaalad ka mida xaaladaha naagta mustaxaadada ah xaalaadkeeda marka waxaa ka mida inay dhiiggii kala sooci karto ay tahay yacni mumayizatun an takuuna mumayizatan mid wax kala sooci karta inay tahay oo haddii labada dhiig ay kala taqaano kii xaydka ah iyo midka kale xadiidkanay ku dhaqmeen marka laanna cilmigeeduu nebigu u celiyay fa idaa aqbalat ilxaydatu wa idaa adbarat see lagu kala garanaa dhiig joogto ah ha socdee sifadiisay taqaanaa oo xadiidkii kale wuxuu ahaa ina dama alxaydi damun aswadu yucraf dhiig naaguhu ay yaqaanaan oo madoow midab ahaanta iyo qaab ahaanta iyo riixdiisa iyo naaguhu waa yaqaanaan haddii marka dhiiggan bisha dhan ka soconayo uu kala duwan yahay marna midna uu shabahayo xaydka midna uunan shabahaynin waxay u laabanaysaa marka tacuudu ilaa tamyiiziha iyada tamyiiskeeday wax ku kala soocanay xadiidkan baana tilmaamay qaala abuu mucaawiyata fii xadiidihi wa qaala waxa uu yidhi tawada-ii weyse qaada likulli salaatin salaad kasta u weesayso xataa yajii'a dalika alwaqtu ilaa waqtigaas uu yimaado waqtiga kale markaa yacni uu yimaado marka salaad kasta u weyse qaado xugun hor leh waay marka naagta hadday mar mustaxaado ay noqoto oo dhiiggii xaydku uu maqan yahay laakiin dhiig kaleoo jiro ahaan uga socdo uu jiro waxay samaynaysaa salaad walba waa u weyse qaadanaysaa iskuma dhowran karta salaada ayb waa inay salaad kasta gaarkeed ugu weyse qaadato waxaa la mida ninka kaadida ay ka socoto un oo kaadidiisa aynan joogsanaynin oo salisul bowlka ah isagana waa la mid salaad iskuma dhowran kara ninkaasna marka dahaaradoodu daruuray isaga socotaa bis riwaayadan marka macnahaasay kordhisay oo inaynan isku weyse qaadan karin oo aynan weysada isku dhowran karin wa qaala tawada-ii likulli salaatin xataa yajii'a dalika alwaqtu qaala wafi lbaabi can ummi salamata qaala alimaamu abu ciisa xadiidu caaishata xadiidun xasanu saxiixun waa wa huwa qowlu gayri waaxidin hal wax ka badan qowlkiisu ah min ahli lcilmi ahlucilmiga ah min asxaabi nabiy sal ll l salam iyo wataabiciinana ah haddiiba dhiigga naagta ay kala taqaano aqoonteeda ha ku socoto laakiin markay aqoonteeda ku soconayso de waxaa shardi ah dhiiggan xaydka u eg waa inuusan shan iyo toban beri dhaafin hadduu shan iyo toban beri kor u dhaafo de waxaas inaynan xayd ahayn waa iska caddahay lianna akaru lxayd waa shan iyo toban maalin w ayb wabihi yaquulu sufyaanu thawriyu wamaaliku wabnu lmubaarak iyo washaaficiyu ana almustaxaadata naagta mustaxaadada idaa jaawasat hadday dhaafto ayaama aqraa'iha dhiiggeeda maalmihii uu joogay iqhtasalad waa qubaysanaysaa wa tawada'at likulli salaatinna waa u weyse qaadanaysaa baabu maa jaa ana almustaxaadata tatawada'u likulli salaatin wuxuu u baab yahay wixii ku yimid naagta mustaxaadada inay salaad walba u weyse qaadanayso qala xadaana qutaybatu wahuwa bnu saciid abu raja albaqlaniyu qala xadaana shariikun wahuwa shariik bnu cabdillaahi الnaqaci can abilyaqdaan abulyaqdaankan waxaa la yihaha cuثmaan bnu cumayr albajaliyu ضaciifu waاkhtalطa wakana yudlisu wayagluu fi الtashayuci akhraja xadiiثahu abu dawuud wالtirmidiyu wbnu maaja can cadiy bni haabiti can abiihi aabihii marka waa haabit alansaari baa la yihaha aabihiis wahuwa majhuulun majhuulu lxaal ayb wiilkiisa keliya ayaa kala gooni noqday ibnu xibbaanna waa towhiiqiye calaa qaacidatihi dabcan halkan marka majhuululxaalow ku sheegay can abiihi can jaddihi can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam anahu qaala fi lmustaxaadati wuxuu ka yidhi tadacu salaata salaaday ka tegaysaa ayaama aqraa'ihaa xaydkeeda maalmihiisa allatii kaanat taxiidu taasoo ay xaydi jirtay fiiha maalmaha dhexdooda uma taqhtasilu waa qubaysanaysaa watatawada-u cinda kulli salaatinna waa weyse qaadanaysaa wa tasuumu wa tusallii waana soomaysaa waana tukanaysaa qaala xadaana caliyu bnu xujrin qaala ahbaranaa shariiku naxwahu bimacnaahu qaala hada xadiidu qad tafarada bihi shariiku can abilyaqdaan marka xadiidka dacfi baa marka ku jira laakiin asaaniid kale iyo waxyaabo kaluu leeyahay daarimi iyo abu daawuud iyo ibnu maajah iyona waa wariyeen duruq fara badan oo kala duwan laakiin dhammaantood shariik ku imaanayso xadiidii caaisha ee hormarayna waa shaahido u noqon karaa kan ayb marka saa darteed xadiidkan maqbuul weeyaan marka waa layska aqbalaya xadiidkan wuxuu tilmaamayaa isaga naagta muctaadada ah haddii ay naagtii dhiig baa ka socdo ma joogsanayo dhiiggii laakiin intaanu cudurkan ku dhicin caado muntadam ah bay lahaan jirtay maalmo waxaa jirtay xaydkeedu uu ahaa inuu xaydkeedii uu jiro maalmana daahiray ahaan jirtay haddaa cudurkan ku dhacay ma kala sooci karta dhiiggii maalmaheedii hore haw laabata marka lixda maalmoodoo bisha ugu horeyso haddii mar walba dhiig ay qabi jirtay lixdaas marka xayday ka soo qaaday inta kalena dahaaro midaas marka waxaa la yidhaha muctaada dhiiggii waa ka caado yeelatay waqtigiisii bay kala taqaanaa marka horey awal waqti u lahaan jirtay ayb xadiidka marka ina dama alxaydi damun aswadu yucrafna tamyiiskau ka hadlaa kana wuxuu ka hadlayaa caadada muctaadada haddii caadada iyo tamyiisku iska hor yimaadaanna waxay ku dhaqmaysaa tamyiiska maalan iyadii waa kala sooci kartaa labadan dhiig kala sooceedii iyo waxaa iskhilaafay caadadeedii hore oo intaan jiradan ku dhicin ay lahaan jirtay maxaa loo laabanaa marka tamyiiskana lagu dhaqmaa marka caadada waa laga tegaa marka maalan lixda maalmoodoo horey dhiigga heli jirtay iyada waa caafimaad qabtay tobaneeyo sano kabacdi baa jiradan ku timid dhiiggii marka yaa u kala soocan laakiin lixda maalmoodoo bisha u dambaysa dhiiggii xaydkoo kala socda maalmahan bisha hore labaatan iyo afarta maalin ama labaatan iyo saddexdana waxaa socdo midkii khafiifka ahaa caadadii hore iyo waxaa iskhilaafay iyada kala sooceedi kala soocay u laabanay marka tamyiizka caadada waa laga ma u laabanayso marka mid kalea iyadana jirto xadiidka kale uga hadli doonaa qaala wasaltu muxamadan ayaan su-aalay can hada alxadiidi faqultu waxaan idhi cadiyu bnu haabitin can abiihi can jaddihi jaddu cadiyin masmuhu magaciih falam yacrif muxamadun bukhaari ma uunan garanin ismahu magaciisa wadakartu limuxamadin qowla yaxya bni maciin baan u sheegay ina smahu diinaar falam yacba' bihi waxba kama soo qaadin ma uunan u aabayeelin bukhaari warkaas marka de majhuulul ismiga dhib ma laha haddii isagu la garan karo magaciisaa laga jaahilaya laakiin sida kale waa loo yaqaan ayb wa qaala axmedu waisxaaqu fi lmustaxaadati in iqtasalat likulli salaatin hadday salaad walba u qubaysato huwa axwatu lahaa sidaasaa u dadaal badan wain tawada'at likulli salaatin salaad walba hadday weyse qaadatan ajza'aha waa u gudayaa yani hadday weysada ku gaabsato salaad walba waa u gudmaa hadday salaad walba u qubaysatona fiican marka qubaysku waajib maahan weysada salaad walba laakiin waa waajib wain jamacad hadday kulmiso bayna salaatayni laba salaad ay jamcisana biquslin hal qubays ay ku jamcisana ajza'aha waa u gudayaa waa midda uu xadiidka soo socdo uga warrami doono qaala baabun fi lmustaxaadati annahaa tajmacu bayna salaatayni bay jamcinaysaa biquslin waaxid hal qubays bay ku jamcina yacnii duhurka aakhirkiisoo kale qubaysanee duhuray tukanaysaa haddana casir bay tukanaysaa jamacaani marka muxuu yahayna ma jamacii musaafirka uu salaada jamcin jiray miyaa mase waa jamac layidhaha jamac suuri ah waay jamacaani waa jamac suuri ah waay xagga suuraduu jamac ka yahay salaad walbana waqtigeedaa la tukaday sidee waaye marka waxay noqonaysaa salaada duhur bay gadaal u dhigeen waqtiga ugu dambeeyo ee duhurka isku aadine oo duhurkii waa tegi rabaaba laysleeyahay hadda waa qubaysanaysaa waa weyse qaadanay salaadii duhuray tukanay markaas mar allaale markay ka baxdo duhur iyo casir waqti maa u dhexeeyana maya duhurku markuu baxo maxaa soo gala casiraa soo gala soo maa waqti duhurkana uu tegay casirna uunan soo gelin miyaa jirtana maya laba waqti isku xigta waa isa saaran marka duhurka fii aakhiri lwaqti bay ka tukanay casarkana awalulwaqtibay ka tukanay qofkii arkaayo wuxuu u malaynayaa labadan salaad in la jamciyey wax la jamciyeyna ma jiro mid walba waxay dhacday waqtigeeda jamac suuriya layidhaha marka jamacaas kaas waa hadda kan marka laakiin qof gurigiisii jooga xayd dartiis cudurdaar salaad loo jamciya ma ahan xaydku asaga qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa abu caamirin alcaqadiyu wahuwa cabdulmaliki bnu camrin wahuwa iqat ahraja xadiidahu asxaabu kutub sita cabdulmalik bnu camrin alqaysiy qala xadaanaa zuhayr bnu muxamed can cabdillaahi bni muxamed bni caqiil marka zuhayr ibnu muxamedkan waxaa la yidhaha abulmundir alkhuraasaaniyu markay ka warinayaan ahlu shaam xadiidkiisu mustaqiim ma aha ahlu basra ama ahlu xijaaz markay ka warinayaanna xadiidkiisu waa mustaqiim hadda marka waxaa ka warinayo abu caamir alcaqadi waa basri abu caamir alcaqadi waa basri marka zuhayr ibnu muxamed dhib male marka isaga hadday laakiin booska abu caamir nin shaamiya oo ku jiri lahaa xadiidka wuxuu noqon lahaa dacfiya geli lahaa can cabdillaahi bni moxamed bni caqiil waa soo marnay ninkan waa laysku khilaafsan yahay waa tii muqaarib lxadiid iyo wax la dhahaya can ibraahiima bni muxamed bni alxata can camihi cimraana bna alxata labada marka waa taymiyiin ibraahimku marka waa abu isxaaq almadani iqatun akhraja xadiidahu muslim walarbaca adeerka marka cimraan bnu alxata ataymi almadani lahu ru'ya ninka marka la yidhaha lahu ru'yatun maxaa laga wadaa nebigu arkay rasuulka u arkaykaasoo yarow arkay waxba kama werin karin riwaayaadkiisa marka ninkaasi waxay noqonayaan mursal mursal saxaabi waayana ma la dhahay xagga fadiilada ee marka laga hadlaayana de waa saxaabi marka waa saxaabi xadiidkiisana aunan musnad ahayn aunan noqonayn lahu ru'yatun marka la yidhaha saas qofka marka haddii saxaabinimadiisa khilaaf ku jiro laga shakisan yahay ru'yo muu leeyahay idraak muu leeyahay khilaaf markuu galana isaabadaa loo noqdaa laga feeriy alisaaba fi tamyiizi saxaaba ibnu xajar can ummihi xamnata ibnati ljaxsh xamnata binti jaxsh waxay la dhalatay zaynab um lmuminiin qaalat waxay tihi kuntu ustaxaadu waa la ishubi jiray xaydatan dhiig kaiiratan fara badan shadiidatan daran faataytu nabiya sal l slam nabigan uu imid astaftiihi anoo ka jawaab dalbaayo wa uhbiruhu una waramaayo oo u sheegaayo fawajadtuhu waxaan helay fii beyti ukhtii zaynaba binti jaxshin ayaan ka helay isagoo joogo faqultu yaa rasuula allah inii ustaxaadu aniga waa la ishubaa xaydatan dhiig shubitaan kaiiratan fara badan shadiidatan daran famaa taamurunii fiiha maxaa i amraysaa qad manacatni asiyaama wasalaata xaydadu waxay iga mancisay salaadii soonkii qaala waxau yidhi nabiga ancatu laki waxaan kuu tilmaamayaa alkursufa suuf meesha yani suuf geli fa inahu yudhibu dama dhiigga ayuu markaa tagsiinayahay qaalat waxay tihi huwa akharu min dalika waa ka badan yahay dhiigu hadduu xoog u soconaayo suufka wax ka tari maayo qaala waxa uu yidhi fatalajanii meesha marka cub mara ku cub geli ama mara yacnii dhexda ku xir qaalat waxay tihi huwa akharu min dalika waa ka badan yahay kaas qaala fatakhidii thawban mara samaysa marka qaalat huwa akharu min dalika inamaa asuju sajjan waan shubayaa shubid aad buu u daadanayaa dhiig faqaala nabiyu sal l slam saaamuruki biamrayni laba amar baan ku amrayaa laba arin ayahumaa sanacti labadooda kii hod samayso ajzaa canki waa kaa gudayaa xaggaada fain qawiiti haddaad awood u yeelato calayhimaa labadooda fa anti aclamu adaa midkaad dooranaya taqaana marka faqaala inamaa hiya rakdatun weeyaan haraati min ashaydaani ka ahaatay fataxayadii sittata ayaamin ow sabcata ayaam waxaad isxaydisaa lix ama toddobo fii cilmi illaahi uma iqtasilii dabadeed qubayso yacnii iyadii marka hadda waxaa muuqanayso wax caado ah inaynan qabi jirin hadday caado qabi lahayd caadadaada u laabaa la dhehi lahaa fii cilmi illaahida marka waxay tahay adiga uun markaa waxa markaas yacnii ilaahay uun ogyahay adigiina markaas aada og tahay lix maalmood bishii ka qabso lixdaas maalmood xayd ka soo qaad lixda maalmoodna waxaa la yidhi waxaa loogu qiyaasaa naagaha iyo qaraabada iyo wax la ah siday u badan yihiin yaa laga soo qaada fa idaa ra'ayti haddaad aragto annaki adiga qad dahurta inaad daahir noqotay wastanqa'ti aad yacnii daahirsatay fasalii arbacan afar tuko arbacan wacishriina labaatan iyo afar leylatan oo habeen tuko ow alaaan wacishriina leylatan ama labaatan iyo saddex hadii sagaal iyo labaatan ay ku dhammaato iyo hadday soddon ku kala dhammaato waa ayaamahaa iyo maalmaheeda wasuumi wasallii soon tuko faina dalika kaagaasi yujziyuki waa kuu gudayaa wakadalika kifafcali sidaana yaal kamaa taxiidu lnisaau sida naaguhuba ay u xaydaan wakamaa yadhurna iyo say daahir u noqdaan lixdaa qaalib ah limiiqaati xaydihinna wa duhrihinna xaydkooda iyo duhrigooda waqtigiisa fain qawiiti haddaad xoog u yeelato calaa an tu'aakhirii inaad dib dhigto aduhra duhurka wa tucajili alcasra casarkana aad soo dedejiso uma tagsiliina aad qubaysato xiina tadhuriina markaad daahirsanayso wa tusalliina duhra aad tukatid waalcasra ee casarka jamiican ayagoo wada jiro xagga suuradooda uma tu'akhiriina almaqriba waa ka maqribkii baad dib u dhigaysaa aakhiri waqtihi watucajiliina alcishaaa cishaha ayaad soo dadejinaysaa waad soo dadejinaya marka waxay tahay awal waqtihiibaa markuu soo galaa tukanaya kan waqtiga u baxo kanna uu soo galo uma taqhtasiliina waa qubaysanaya watajmaciina bayna asalaatayni hal mar baad qubaysanaya labadii salaadaa jamcinaya fafcali hadaa awoodid yaal sidaa wataqhtasiliina maca subxina waad la qubaysanaysaa subaxa markuu dhasho watusaliina waadna tukani wakadaliki fafcalii sidaa samey wasuumi soon in qawiiti calaa dalika haddaad sidaa awood u leedahay faqaala rasuulu llahi sal l slam wahuwa acjabu lmrayni ilaya midaan marka qubayskan iyo jamcintan iyaana aniga agteeda loo jacayl badan yihi xadiidkan marka isnaadkiisa cabdullahi bn maxamed bn caqiila ku jira laakiin tirmidi waa xasaninaasuu ku wado qaala warawaahu cubaydullahi bnu camrin alraqiyu wabnu jurayjin washariikun can cabdillahi bni moxamed bni caqiil can ibraahiima bni moxamed bni alxa can camihi cimraan can ummihi xamna ilaa ana bna jurayjin laakiin ibnu jurayj riwaayadiisa yaquulu wuxuu dhahayaa cumaru bnu alxa ayb cumar bnu alxa ayuu leeyahay isagacimraan meesha wsaxiixu cimraan bnu alxana weeyaan qaala wasaltu muxamada bukhaari baan su-aalay can hada alxadiidi faqaala waxau yihi huwa xadiiun xasan waa xadiid xasan a buu yihi marka bukhaari waxyaabaa loo deliishaday ka mid taha marka isdilaaxan xasanku tirmidiin uu ka horeeyey lanna bukhaariba waa isticmaala waa kana qaala whakada qaala axmed bnu xambal sidaasuu yidhi huwa xadiiu xasanu saxiix ayb meeshaa marka faqaala huwa xadiiun xasanta hore talkhiisulxabiirkana sidaasu dhigaa mabuuca axmed shaakir waxaa ku taal xasanun saxiix laakiin xasan un weeyaan wa qaala axmedu waisxaaqu fiqigii buu sheegaa marka waqaala axmedu waisxaaqu fi lmustaxaadati waxay ka yidhaahdeen idaa kaanat tacrifu hadday taqaan xaydahaa xaydkeeda maxay ku taqaan biiqbaali dami wa idbaarihi dhiigu inuu soo qaabilo inuu tago waa fahmay wa iqbaaluhu an yakuuna aswada iqbaalkii marka waa maxa inuu madoow yahay wa idbaaruhuna an yatahayara inuu doorsoomo ila sufrati an yatahayara ila sufrati inuu u doorsoomo xoogaa boor u yeesho falxukmu lahaa marka yacni thakhaanada iyo madowga iyo calaamaad xayd ah waxaasoo dhan falxukmu lahaa xukunka markaa iyada iska leh calaa xadiidi faatimata binti abi xubaysh iyadoo la raacayo oo kala soocah xukunka iska leh wain kaanat almustaxaadatu lahaa ayaamun hadday leedahay macruufatun la yaqaan qabla an tustaxaada intaan la dhiig shubin cudurkan uunan ku dhicin hadday maalmo hore u lahaan jirtay fa inahaa tadacu salaata ayaama aqraa'iha waa ka tegay waa kaan soo marayna xadiidkaasna uma taqhtasilu waa qubaysanaysaa watatawada-u likulli salaatin wa tusalli salaad walbaa waa hal maray qubaysanaysaa dabcan markuu ka go-o dhiigga ama ay u qaadato inuu dhiiggii go-ay dabadeed marka waa weyse qaadanee salaad kasto likulli salaatintaana dee watatawada-u bay ku tacalluqee ogaaw uma taqhtasilu ku tacalluqi maysa uma taqhtasilu waa qubaysanaysaa watatawada-u waa weyse qaadanaysaa likulli salaatin bay u weyse qaadanaysaa jaari majruurku badanaa meesha uu ku tacalluqaayo ayaa laqbadu ku dhammaataa likulli salaatin salaad kastay u weyse qaadanay baa laleeyahay meesha uu ku tacalluqaayay haddii marka uma taqhtasilu lagu tacallujiyay waxaa ka imaanayso ayi salaad inay u qubaysato nebiguna ma amrin sidaas marka dee jaari majruurka iyo darafka iyo tacalluqaadkooda marka la raaraadinaa cilmi baa ku jira oo haddii jaari majruurka meesha uu ku tacalluqaayo haddii la qaldo macnaha dhanaa isbedelaya laqbahan iyo waxyaabahan culimmadu laga dhaxlay laqbaynayaanna macnihii saxiixa ahaayuu ku jimaysan yahay macnahaasuu ku jin yahay ku jimaysan yahay haddii marka la yidhaha laakiin laqbadu wax macno ay leedahay male waxay noqonaya marka laqbadu naxwadii iyo icraabtii meeshay ku taagnayd un waa wax kale maaha haddaan shayga icraabtiisa lala soconinna macnihiisa lama fahmin shayga haddaan macnihiisa la fahminna xukunka laga dhaliyaa qaladou noqonana laakiin nin un gaari waaye ama bara waayey unbaa looma baahno iska daldalahayn marka dadku si fudud laguma yani wax laguma fahmi karan wa tatawada-u waa weyse qaadanay likulli salaatin bay u weyse qaadanaysaa wa tusallii waana tukani waida istamara biha damu dhiigga haddii uu kusii socdo walam yakun lahaa ayaamun macruufatun maalmo hore ma laha maalmo hore male marka saysan ku lahaan karin haddowba xaydkii ku bilowdayba markuu bilowdayba wareerkaana dhacay mubtadaa waay taasna waxay ku dhici kartaa oo kale waa lahaan jirtay laakiin ma taqaano oo isku dardartay wixii dhammaan caadadii waa ka dhuntay labada suuraba waa keenayaan kutubaha furuucda fiqiga ayb wuxuu leeyahay marka walam yakun lahaa ayaamun macruufatunna ma leh walam tacrif ilxaydana ma aynan garanin xaydkii marka ayaamihii maleh ama waa ilowday ama waaba bilaaw uu ku yahay walam tacrif mana garanin alxayda xaydkiina ma taqaan biiqbaali dami wa idbaarihina kuma taqaan kalama sooci karta yani dhiiggiina ma kala sooci karto ayaamihiina waa ka wareertay markaas see la yeela falxukmu lahaa calaa xadiidi xamnata binti jaxash xukunka arinkaas waa xadiidkan xamna binti jaxash iyaga marka xamna binti jaxash kan waay soo maa waa midkan fataxayadii sittata ayaamin oo sabcata ayaam axmed iyo isxaaq iyagu waxay leeyihin waxaa laga soo qaadaa naagaha iyada qaraabadeeda ah ha ku tirsato caadadooda ee kusaasay dhahayn waqaala shaaficiyu shaafici marka meeshaas isagoo hadal waxsaan dhahay almustaxaadatu mustaxaadada ida stamara biha damu dhiigga hadduu kusii socdo joogto ku noqdo fii wali maa ra'ad marka ugu horaysoyba aragtay way hadduu ku bilowday wareerkanna waxaanaa jira marka waxba ma kala socno maalmo ay u laabata maba qabtaba ama waa wareertayba fadaamat calaa dalika sidaasay marka ku daa'im noqotayba fainaha tadacu salaata salaaday ka tegay maa baynaha wa bayna hamsata cashara yowman markaas uu ku bilowday saan inta ka dhaxla ilaa shan iyo toban maalin shan iyo tobanka muxuu u qaadanaa akaru lxayd fa idaa dahurad hadday daahir noqoto fii hamsata cashara yowman shan iyo toban markay joogto haddii ay daahir noqoto ow qabla dalika ama ka horba ay daahir ku noqoto fa inahaa ayaamu xaydin intaasaa ayaamu xayd ah ma la gartayna shan iyo toban ha sugto yiri haddii shan iyo toban intaynan gaarinba wixii ay ka go-aan khayr oo intii hore ayaa xayd ah shan iyo tobankii waa socdaa weli dhiiggii ayb shan iyo tobankaas waa xayd wixii ka dambeeya isaga kuu sheegaya fainahaa ayaamu xaydin faidaa ra'at idama dhiigga hadday aragto akara min hamsata cashara yowman shan iyo tobankii waa dhaafayba xagga u dhaafay caado loo celiyaana male tamyiizna ma leh fa inahaa taqdii waa qallaynay buu yidhi markaas waxaa la ogaanaa inay wareersan tahay marka fa inahaa taqdii waa qallaynaysaa salaata arbacata cashara yowman afar iyo toban maalmood salaadoodii hore waa soo qallaynayna sababta maxay tahayna wuxuu dib ugu laabtay aqalulxayd waa yowmun waleyla weyna salaadii u ixtiyaadaya iyo cibaadada maadaama hadda waxaan shan iyo tobankiina uu dhaafay naagtan marka xaydkeedii maalin iyo habeen miya ma la kala garan karo inta ugu yar ee biyaqiinin loo ogyahay intuu naag xayd ku dhici karo waa imsaan inta ugu yar ee la hubo waa yowmun waleyla yowmun iyo waleyladaas salaad la-aan inay ahaanayso waa la hubaa iyada maalmahan kale laakiin shakiyaa jira qad waqad wax lagu kala soocaan hadda ma haynin marka markuu le afar iyo toban ha soo qalayso salaadii cibaadadii u dadaala markaas oo ixtiyaad u samayna uma tadacu salaata salaaday ka tegaysaa bacda dalika kaagaas kadib bishaas waa dhammaatay bisha kale say ula dhaqme aqala maa taxiidu nisaa inta ugu yar oy naag xaysho ayay ka tegay wahuwa yowmun waleyla naagtaa marka waxay samaynaa bil kastaa hal maalin iyo hal habeen xayday horta ku jirtaa biyaqiin sagaal iyo labaatanka kalena waa tukanaysaa ixtiyaadan si kaloo loo soocayo marka hadda inay ijtihaadkoodii u ritaan marka waxaa keenaya de masalada meel ciriiri badan gashay waxyaabahan oo kale ma dhici karaanna lama dhihi karo way dhici karaan ayb qaala marka saddexdiibuu keenay muctaadadii mumayizadii iyo tii mutaxayirada ay dhihi jireen culammada fiqiga qaala wاkhtalafa ahlulcilmi waxay isku khilaafeen fii aqali اlxaydi xayd inta ugu yar wa akarihi mar haddii meeshaad aqal iyo akar ay timid masaladaas ayb faqaala bacdu ahli اlcilmi aqalu اlxaydi ثalaaثat kuwaa yiri waakharuhuna casharat wahuwa qowlu sufyaan waahli اlkuufa xanafiyadii wbihi yaakhud ibn lmubaarak waruwiya canhu khilaafu hadana waa laga wariyey ibn lmubaarak wa qaala bacdu ahli lcilmi waxay dhaheen minhum caطaau bnu abi rabax aqalu lxaydi ywmu waay waakharuhuna hamsata cashara wahuwa qowlu lwsaaciyi wamalikin washaaficiyi waaxmeda waisxaaq waabi cubayd marka kitaabku riwaayo iyo diraayo isku dhex wadaa xadiikiina waa keena axkaamtiina waa kaas waa ku dhex jirta intaan unbay aad culummadii ula dadaaleen ayakanan marka waxay masaa'ilahan daldalayaan oo xaydka ama istixaadada masaa-isheeda ay daldalayaan un intahan unba asal u ah nin walba asalkaasu ka duulaan ayb waayaha a'immada marka waxaa dareemaya marka waxay u badan yihiin aqalu lxaydi yowman wa leyla waxayna ku dhisan tahay tajruba intay arkeen dabcan ayb qaala baabu maa jaa fi lmustaxaadati anaha taghtasilu cinda kuli salaa ayb marka in si loo fahmo de waxyaabahan iyo isdilaaxaadkan kutubtii xadiidka ka maarmi mayso fiqigii marka iyo axkaamtii qofka marka funuuntao dhan inuu wax ka bartaa inuu isku dayo fiicanta qaala baabu maa jaa fi lmustaxaadati wixii ku yimid anaha taqhtasilu waa qubaysanaysaa cinda kulli salaatin salaad kasta agteyda weysadii waa ka hadaliya hadda wuxuu ka hadlayaa qubayski qaala xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid qaala xadaana leyl can ibni shihaabi can curwata can caaishata anaha qaalat waxay tihi istaftat umu xabiibata ibnatu jaxshin ayaa jawaab weydiisay su-aal weydiisay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka faqaalat waxay tihi innii ustaxaadu falaa adhuru aniga waa lay dhiig shubaa mana daahir noqdo afa adacu salaata salaada ma ka tegayaa faqaala laa buu yidhi maya inamaa daaliki kaagaasi cirqun weeyaan xidid furtay fakhtasilii qubayso uma sallii tuko fa kaanat waxay ahayd takhtasilu likulli salaatin salaad walba inay u qubaysanayso marka waa kala reebay soo ma arkaysa marka xadiidka inta marfuuca ah iyo inta kale fa kaanat takhtasilu likulli salaatin iyadaa marka salaad walba u qubaysan jirtay iyada ijtihaadkeeda nebiga ma amrin sala allahu calayhi wasalam nebigu weysadou amray qubaysku laakiin waa iyada iyo dadaalkeeda ijtihaadkeeda qaala qutaybatu qaala laythu lam yadkur ibnu shihaabin ma sheegin ana rasuula allahi sal l slam amara uma xabiibata inuu amray an takhtasila inay qubaysato cinda kulli salaatin agteeda walaakinahu shay-un waa shay facalathu hiya iyada un ay iska samaysay oo dadaal ay ka wada ayb iyadaa samaysay marka de waxu hadday yihiin min baabi alixtiyaad waxa ma dhibaayo qaala wayurwaa hada alxadiiu qaala wayurwaa hada alxadiidu xadiidkan waa la warinayaa can الzuhriyi zuhri ayaa laga warinayaa can camrata can caaishata qaalat waxay tidhi istaftat umu xabiibata bintu jaxshin rasuula allahi sal l slam marka zuhri riwaayadii hore maxay ahayd curwa can caaisha tanna camra can caaisha labada waa jiraan marka ayib muslim baana soo saaray midaan dambe xataa qaala waqad qaala bacdu ahli اlcilmi waxay dhaheen almustaxaadatu takhtasilu cinda kuli salaatin waa qubaysane warawa lwsaaciyu can الzuhriyi can curwata wacamrata labadiiba can caaishata wsaaci marka riwaayadiisa zuhri labada waa ka warinaan curwa iyo camra baabu baabu ma jaءa fi اlxaa'idi anaha laa taqdi الsalaata baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu baab yahay jaa-a ku yimid fi lxaayidi naagta xaydka qabto anahaa laa taqdi salaata salaada inaynan qadaynaynin soonkii waa qalaynaysaa salaada laakiin ma qalaynayso qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa xamaad bnu zaydi can ayuba can abi qilaaba cabdulahi bnu zayd aljarmi waa can mucaadata ana mra'atan haweenay sa'lat caaishata bay su-aashay qaalat waxay tihi ataqdii ixdaana salaatahaa mideen salaadeeda ma qadaynaysaa ayaama maxaydihaa xaydkeeda waqtigiisa faqaalat waxay tihi axaruuriyatun anti adiga khawaarij miyaa tahay tii xaruuriyatun xaruuriyada marka waa xaruuraa meesha la yidhaha ayaa loo nisbeeyey waa beled yaroo kuufo u dhow oo ay khawaarijtu isku aruursadeen nin kastoo marka madhabtooda qaba xaruuri ayaa loo aqoon jiray marka waxaa la dhihi jiray marka waa xaruuri marka maxay khawaarijtu gaar ugu soo qaadatay marka caaisha waxay usoo qaadatay culimmadu waxay yihahdeen laba maadaba maada waxay tahay iyaga sunnada nebiga maynan qaadan jirin usuushooda waxaa ka mida qur-aanka waxay laga helo in la qaato wixii qur-aanka ka zaa'id ah sunnadu la timid ma qaadanaya salaaddii in la tukadana qur-aanka ayaa sheegay mar haddii in la tukada la sheegay xaydkaanna uu yimid cudurdaar ku yimid hala soo qalleeyay leeyihiin marka ila sunnadii ayaga maba arkaanba maba ku camalfalayaan ayb firqooyinkan qaarkood hadda kuwan qur-aaniyada la yiraahdo kale noocan oo kale qur-aaniyiin ay la baxeen qur-aanka bis in la qaato wixii ka zaa'idana laga tago sunna ha ahaato afkaarahaas marka dad ku ta'aursanoo soomaalida kamida waa aragnay waa jiraan laakiin wax la naqdiyo kuwaasa ugu sahlan haddii la yiraahdo waxaan aad tukanaysa afartan ragca iyo meel u yaal haddii la yirahdo meel u aada ma garanayo duhurkaana afarta tukanaysid qur-aankii sheegay keen haddii la yiraha meelow geeye ma hayan hadhow haddana wuxuu ku leeyahay maya aniga sunnada wixii qur-aanka daahirkiisa khilaafaan ka tegayo ee waxaas marka waa iska hawowaan marka qaabka labaad oo xaruuriyatun anti ay ku tiri waxay ahayd waxaa la yidhi khawaarijtu caadadooda waxay ahayd tashadud iyo tanaduc waa aad bay isugu adkeeyaan waxyaabahan sharcigu adkaynin bay isku adkeeyaan walidaalika naagta xaydka qabta ha soo qallayso tashadud iyo tanaduc waay sharcigu ounan amrin iyagaa lagu yaqaanaa marka saasay u tiri marka xaruuriyatun anti qad kaanat ixdaanaa mideen waxay ahayd taxiidu waa xaydi jirtay falaa tu'maru biqadaa'in qallo lama amri jirin salaad soo qallay lama dhihi jirin soonka laakiin soo qallay waa la dhihi jirin meeshaana marka culimmadu waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanaa sunna tarkiyada yacni qadadan in la yska dhaafay maxaa lagu keenay nebigaa ka tegay ma amrin waa iska dhaafay marka wixii nebigu ka tago oo iska dhaafo waa laga tegaa qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya can caaishata min gayri wajhin ana alxaa'ida laa taqdi الsalaata wahuwa qowlu caamati اlfuqahaa weeyaan la اkhtilaafa baynahum fi ana alxaa'ida taqdi الsawma soonka inay qadaynayso walaa taqdi salaata salaadana aynan qalaynaynin waa qowlu caamati lfuqahaa hadduu yidhaha ijmaac oo kale ayaa jira sida muqayb xikmad ahaan waa dhici kartaa in la yidhaahdo salaaduhu waa badan yihiin ka tegaya soonku laakiin sanadkao dhanna waa haysataa maalmuhuna ma badna baabu maa jaaa fi ljunubi walxaa'idi anahumaa laa yaqra'aani alqur'aana baabu bayaani maa kii wuxuu kusoo arooray caddayntiisii uu baab yahay ee jaa-a ku yimid ah fi ljunubi junubka iyo walxaa'idi xaa'idka anahumaa iyagu laa yaqra'aani alqur'aana qur-aanka akhrin maayaan junubka iyo xaa'idku qur-aanka inayna akhri karin ayb qaala xadaanaa caliyu bnu xujrin wahuwa sacdiyu walxasanu bnu carafa wahuwa alxasanu bnu carafata alcabdiyu saduuqun أخرج xdيثه التrmdي والنسائي وبن mاجة qال xdثna إسmاعيل بن عyاaش iسmاعيل بن عyاaش marka waxa weeyaan waa صدوq في xadيiثihi عن الشhاamiyiin markuu شhaamiyiinta ka warinaya xadiikiis waa صح markuu xijaaزiyiinta ka warinayana khaldi iyo غalط badan buu leeyahay xadiikiisa can muusa bni cuqbata muusa bni cuqbana waa saaxibu lmaqaazi wahuwa madaniyun waa xijaazi riwaayadan marka tay gelaysaa marka kuwa aan la aqbalin waay marka ismaaciil ibnu cayaash hadda wuxuu ka warinayaa xijaaziyiinta waa daciif marka riwaayadiisa can naaficin can ibni cumara can اnabiy sal l slam qaal laa taqra'u lxaa'idu xaa'idku aqrin mayso wala ljunubu junubkuna aqrin maayo shay-an wax oo min alqur'aani qur-aanka ah wax qur-aanka ka mida ma aqrinayaan xaa'id iyo junub ayb xadiidkan marka waa ujeedaayo sanadkiisa waa daciif waxaa ku jiro ismaaciil bnu cayaash oo ka warinayo muusa bnu cuqba laakiin axaadiid kale oo waxaa jirto iyaguna sidan oo kale ah oo haddii laysku xoojiyo quwo iyo yeelanayaan wa min hunaa marka akaru ahlilcilmi waxay ku tageen junub iyo xaa'id qur-aanka inuusan aqrin karin ayay ku tageen masaladan marka masale ijmaac ku soo arooray maahano khilaaf baa laakiin ku jiro ibnu cabaas oo kale waxaa la wariyey inuu aqrin jiray wardigiisa qur-aanka isagoo junub ah isagoo junub ah buu wuxuu aqrin jiray qur-aankiisa bukhaari laftirkiisa sidaasoo kale u qabay ibnu cabaas aharkiisana isagaa keenay saxiixa ku keenay saxiixu lbukhaariy wuxuuna xujaystay weliba ifcalii maa yafcalu lxaaju hayra anlaa taduufii bilbeyt caaisha markuu xaydka ku dhacay nebigu wuxuu ku yidhi wax allaale wixii xaajigu sameeye sameey dawaaf uun iska ilaali bis ee xaajigu marka min shanihi qur-aan iyo adkaar u akhristaa nebigana kama celinin ila alqur'aan iyana ma dhihin walasluna waxaa weeyaan inuu aqrin karo qofka qur-aanka marka labadaa qolo marka qofka dhahaya lama aqrin karo ayaa laga rabaa daliil horta ninkan waa la aqrin karaa dhahayo isaga calal asli buu taagan yahay ninkan diidayo wax xarimaya ayaa daliilka laga rabaa adiladaasna marka la fiiriyo dacfi kama marna haddii laakiin laysku xoojiyo waa ixtimaalaysaa in la xasaniyo xadiidkaas zid calaa dalika aaaar badan oo saxaabada ka soo aroorta ku dar laakiin aaaartii saxaabadooda waxaa la dhihi karaa de kuwo kaleba waa kuwan waa lahayaan saxaabadii waa iskhilaafeen hadday iskhilaafeen marka asalkaasi wax naqliyo keena waa xujo adag iyadan meesheedata laakiin waxaan shaki ku jirin in la yska dhaafo inay fiican tahay shaki male iyadan qofku markuu junub yahay iska dhaafe xataa markuunan weysada qabin qur-aanka inuu aqriyo waa laga fiican yahay kor ka aqriyo kor waxaan ka hadlaya kor ka aqriysa lanna nebigu waa tii uu yidhi markii la salaamay inii karihtu an adkura allaha wa ana calaa hayri dahaaratin karaahadaasaa qaa'ima marka marka nin junuba inuu qur-aanka aqriyo markay ugu yartahay karaaha waay akaru ahlilcilmina waaba xaaraamay ay taagan yihiin waa sunno marka meel kuma taalle ogaawada marka dadka qaar wuxuu maqlaa un wixii hore u jiri jiray ama uu maqli jiray khilaafkeeda unba u sawaab u maleeya markaasu wuxuu dhahayaa qur-aanka iska akhri dhib male waa saxba waa fiican tahay kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi iyana waa loo soo qaataa kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi hadana ogooda sidanna waa yiri nabiga inii karihtu an adkura allaha wa ana calaa hayri dahaaratinna waa yiri marka karaaha ku jirto laakiin taxriim in la gaarsiiyaa adilo xoog lehay u baahan tahay masalada saa marka looga hadlaayana waa qiraa'ada kitaab taabashadiisa maaha dadka qaar waa isku qasaan iyada labadaas masalo kitaabka isaga taabashadiisu waa xaaraam qof aan weyse qabin inuu kitaab taabto waa xaaraam waa manhi waa la reeba iyadaad waxaa u daliila laa yamasu lqur'aana ilaa daahir nahyiguna wuxuu keenaa salmaan alfarisi iyo sacd bnu abi waqaasna iyaguna waxay ku tageen labadaas saxaabi qofka muxdi yani aan qabin aan weyse qabin xadadka ku qumay ee aan weyse qabin inuunan taabo karin kitaabka ibnu rajab wuxuu yihi walam yuclam lahumaa mukhaalifun qof saxaabi kaloo ku khilaafay lama hayo arrintaas marka haddaan masaladiiba loo haynin cid saxaabi ogol kitaab qur-aan in la qabto weyse la-aan ogol haddaan la ogeyn aan la haynin laba saxaabada kamidana ay diiday wax ku khilaafsanoo saxaabadana aan la haynin laa yamasu lqur'aana ilaa daahirunna uu soo arooray laa yamasuhu ila almudaharuunana ay aayad qur-aan tahay lanna laa yamasuhu ila almudaharuun laba tafsiira ku jirta tafsiirka kale badda ku shub maaha tafsiirkanna sax waa kanna sax waa marka midkan kale saxda ah xadiidkan uu haystaa kanna waa haystaa adiga marka nusuustaas iyo saxaabada warkooda oo cid khilaaftay aan la haynin iyadu waxay keenay inay adag tahay kitaabka taabashadiisa haddii ada meel daruura daruuratan in loo qaado qashin iyo meel isagoo munaasab ahan yaallo weysana hadda aadan heli karin waa qaadi kartaa haddaad tayamumsa kartana tayamumsa ka bacdi qaad kitaabka marka musxafka dheeldheelmaan marka dadkan macalimiinta oo dugsiyada dhigo naagaha xaydka qaba dhahaayo kitaabka waa taabo kartaa iska qabso ilaahay ha ka cabsadeen shaqo aysan aqoon u lahaynay ku dhex jiraan lanna wax yiri lama haayo saxaabadii haddii lagu yidhi laba saxaabi saasay ku tageen wax khilaafayna lama oga wixii ayaga marka wasacanaa maa yasacuhu wixii ayaga waasaca annagana noo waasacan iyaga inaan ku dayanoo raacnaa la rabaa akhriska laftirkiisana in laga taxadaro waa iska fiicantahay laa taqra'u alxaa'idu wala aljunubu shaya min alqur'an ayb wfi lbaabi can caliyin qala xadiidu bni cumara xadiidu laa nacrifhu ila min xadiidi ismaaciila bni cayaash isaga un baan ka naqaanaa inuu warinayo can muusa bni cuqbata can naaficin can ibni cumar can nabiy sal l slama qaal laa yaqra'u ljunubu wala alxaa'idu wahuwa qowlu akari ahli lcilmi min asxaabi nabiy sal l slam fiiri marka qofka xataa janaabada qaba ama xaa'idku qur-aan inuusan akri karin kor ka akrin karin qowlu akari ahli lcilmi min asxaabi nabiy sal l slama wataabiciina iyo waman bacdahum mili sufyaan dadki ka dambeeyey waxaa ka mida mili sufyaan athawriy wbn اlmubaarak washaaficiy waaxmeda waisxaaq qaluu laa taqra'u alxaa'idu wala ljunubu min alqur'ani shay-an ka aqrin mayso ilaa طarafa alaayati maahane yar aayadda qeyb ka mida wlxarfa wanaxwa dalika waraqasuu liljunubi bismi اllahi raxmaan raxiim oo kale dabisinko kale iyo subxaana aladii sahara lanaa haadaa iyo markay fuulayso daabadda iyo waa lidikri bayna u niyeysanee lilqiraa'ati u niyeysan maysa waraqasuu liljunubi waalxaa'idi fi tasbiixi watahliili waa loo rugsayay tasbiixda i laa ilaha illa allah qowl akari ahlilcilmi salafku saas waa sheegay qaala wasamictu dad baa marka dadka ku qabsanaya waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan war meeshaan wax khuraafaada laga akhrinayo kuleeyahay goormaa wax tirmidi ku yaalo oo akharu ahlilcilmi min asaxaabati waxaa la leeyahay goormay khuraafa noqdeen khuraafadii baan marka isku si loo aqoonin iyo sunadiiba cilmigu hadduu hoosta kasoo wareero kor lagama sixi kara cilmi marka hoos ka wareeraya dadkan haysta marka ayb ilaa marka wuxuu leeyahy qaala wasamictu moxamed bna ismaaciil yaquulu ina ismaaciila bna cayaash yarwi can ahli اlxijaazi waahli اlciraaqi axaadiia manaakiir axaadiid manaakiirah buu ka wariyaa oo aad daciif u ah kaanahu dacafa riwaayatahu canhu waxaad moodaysaa bukhaari inuu daciifiyey ismaaciil ibnu cayaash riwaayada oo iyaga ka warinaya kuwa xijaaziyiinta iyo ahluciraaq fima tafarada bihi fiima yatafaradu bihi waxa uu la goonida yahay waa keligiis haddii laakiin lala wariyo waa laga badbaadaa qaladkii marka walidalika warkiisii hore macnuu samayna laa nacrifuhu ila min xadiidi ismaaciil cid la warisayna male waa marka wa qaala inamaa xadiidu ismaaciila bni cayaash can ahli shaam xadiidkiisu hadduu ahlu shaam ka warinayo wa qaala axmed bnu xambal ismaaciil bnu cayaash aslaxu min baqiya baqiyat bnu lwaliid waa ka fiican yahay walibaqiyata axaadiiu manaakiiru can ihiqaat baqiyana wuxuu leeyahy axaadiid manaakiiro hiqaadka uu ka warinayo qaala xadaanii bidalika axmed bnu lxasan qaala samictu axmed bna xambal yaquulu dalika ayb baabu maa jaa fi mubaasharati alxaa'idi baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay jaa yimid fii mubaasharati alxaa'idi naagta xaydka qabto jirkeeda in la taaban karo oo ninka uu ku istimtaac ku istimtaaci karo qaala xadaanaa bundaar bundaar yaa waayna moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy huwa albasriyu limaam can sufyaana wahuwa thawriyu can mansuurin huwa bnu lmuctamir can ibraahima huwa bnu yaziid annaqaci can lswad huwa alaswad bnu yaziid annaqaci can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sal ll slam nabiga waxuu aha idaa xidtu haddaan xaydo yamurunii waa i amraaya an atazira hoos inaan ka xirto googorad ama macawis yani inaan guntiga xirto uma yubaashirunii dabadeed waa ila mubaasharoonaya jirkiisa jirkayga taabanayay yani istimtaaci waa samaynayey meeshaana marka waxa marada loogu xiraayo waxay tahay waxuu iska ilaalinayaa meeshii wax ka socday qaala wafi lbaabi can ummi salamata wamaymuunata qaala xadiidu caaishata xadiidun xasanu saxiix meeshaa marka culamaau shaaficiya waxay ka qaateen xadiidkan naagta xaa'idkaa waxaa looga istimtaaci karaa wixii ka soo haray maa beyna surati warukba jilibka iyo xudunta inta u dhaxayso ma la aadi karo inta kale waa looga istimtaaci karaa fa atazirudaasayna ka qaateen yamurunii an atazira uma yubaashirunii meeshaas marka taasay ka qaateen bacd laimana waxay ku tageen naagta xaayadka iyada dhanba jirkeedao dhan waa lagu istimtaaci karaa jimaaca keliya xaaraam xadiidka isnacuu kula shayin ila nikaaxna sidaasuu tusaa imaamu nawowina majmuuca wuxuu ku yidhi wahuwa almukhtaaru ama wahuwa alaqwaa min xayu daliilu xagga daliilka kaasa xoog badan lanna ninku wax looga xarimi karaa male laakiin waa inuu iska ilaaliyo jimaac ayb haddii ay meeshaas markaad u dhawaato hadday keenayso inaad hore usii socoto markaasoo kale de sadu dariica haba u dhowaanin meeshaas marka sadan lidariica ka dheera qaala wafi lbaabi can ummi salamata wamaymuuna qaala xadiidu caaishata xadiidun xasanun saxiix weyaan wahuwa qowlu gayri waaxidin weeyaan min ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal l slam wataabiciin wabihi yaquulu shaaficiyu axmed waisxaaq baabu maa jaa fi muwaakalati alxaa'idi wa su'riha naagta xaa'idka wax la cunideeda iyo wa su'rihaa hambadeeda biyo ay soo hambayso in la cabo qaala xadaanaa cabaasun alcambariyu wahuwa cabaasu bnu cabdilcaiim alcambariyu wahuwa hiqatun xaafidun akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan muslim walarbaca wa muxamed bnu cabdilaclaa wahuwa sancaaniyu hiqatun أخرج xadيiثh mسلم وأbu dawud fi اlqadr أbu dawud kitaaب اlqadr marku raawiga uga soo saaro sunankana uga soo saarin qad qad ayuu uga dhigaan rmzi ayb uga dhigaan rmzi والتirmidiي والنsائي وبن maaجة qala xadaثna cبdالرحمن بن مهdي qala xadaثna معaawiية بن صالح whuwa معaawiية بن صالح بن xudayr صdوq lah أwhاm أخرج xadيiثه البخhاaرiي في جزء القراءة ومسلم والأربعة عن العلاء بن الحاriث وهو العلاء بن الحاriث أbو وهب الدمشقي صدوq فقيه لkن رمya بالqدر وqad اkhتلط أخرج xadيiثه مسلم والأربعة عن حرام بن معاaوية وهو حرام بن حkيم ayaa l ninkan حرام بن معaaوية inta ku dhigan lakiin waa حرام بن حkيم بن khالد ayb mucaawiyatu bnu saalix ayuu aada u laasimi jiray kaana mucaawiyatu bnu saalix yaquuluhu xaraamu bnu mucaawiya aadna waa u laasimay marka ayaa ninkaasaa aada u laasimi jiray yani waxaan ujeedaa mucaawiyatu bnu saalixa wuxuu dhihi jiray xaraamu bnu mucaawiya isaga saa yiri laakiin magaciisa isaga waa xaraamu bnu xakiim ibni khaalid whuwa hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi juزءi اlqiraءة wاlarbaca can camihi cabdillaahi bni sacdin waa saxaabi qaala sa'altu nabiya sal l slam nabigaan su-aalay can muwaakalati اlxaa'idi naagta xaa'idka in wax lala cuno faqaala waakilha la cuno ayb yani aakilhaa bay ahayd aakilhaa hamzadii baa marka waaw lagu bedelay waa ibdaal ibdaal waakilha amsadaasna de waaw waa laysaga bedeli karaa ayb xuruufulibdaalka dawaawda hamzada waa ku jirta sa'altumuuniyahaas uma lagu jamci jiray qaala wafi lbaabi can caaishata wa anasin baabka marka caaisha iyo anasna waa ku sugan yahay ayb xuruuf libdaal hadata muayanay ahayd hadata marka hamzada waa ku jirtaa qaala wafi lbaabi can caaishata wa anasin qaala xadiidu cabdillaahi bni sacdin xadiidun xasanun gariib wahuwa qowlu caamati ahli lcilmi weeyaan qowlkanna lam yarow maynan u arkin bimuwaakalati alxaa'idi ba'sa naag xayd qabteen wax lala cuna dhibaato uma arkin yahuuddaa ka dheeraan jirtay nebiga waa ku khilaafay isnacuu kulla shayin ila nikaax qaala wakhtalafuu fii fadli waduu'ihaa biyaha ay iyada ku dahaaro qaadato wixii ka soo haro ma lagu dahaaro qawaa laysku khilaafay farahasa fii dalika bacduhum qaar waa ruqseeyeen wakariha bacduhum qaarkoodna waa naceen fadla tahuurihaa biyihii iyada ka soo haray in lagu dahaaro qaato waa soo marnaan malaynayna ayib hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cala nabiyina mxamed